halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhammaan dadka hawada naga dhegaysanaya waa sabtii afariyo labaatanka bisha mey sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo caashe ibraahim
qodobada ahaan idaacadda galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab oo maanta weerar ku qaaday dhismaha baarlamaanka soomaaliya
gudoomiye waa mahadsan tahay dhammaan
weerarkaasi ayaa la sheegayaa in tiro gaaraysa toban qof ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaana xildhibaanadaasi ka mid ah xildhibaan cumar maxamuud finish oo goordhoweyd v o eda uga warramay dhaawaca soo gaaray
waxaa i gaaray firiro oo qarxii mawrka qarxay oo lagu dhistay derbiga albaabka baarlamaanka ayaan ayaan daba socday marka qaraxa marka uu dhacay firiradii qaraxa ayaa baabuurka iyo ayaa askartii la socotay iyo anigaba wax la soo gaarsiiyey warbixinno iyo waraysiyo la xidhiiraha weerarka dhismaha baarlamaanka maanta ka dhacay ayaannu idiin haynaa barnaamijkan balyada iyo heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta weerar xooggan ku qaaday xarunta baarlamaanka soomaaliya xilli uu socday kulan ay lahaayeen baarlamaanka soomaaliya qarax baabuur ayaa ugu horreynna la eegtay albaabka dhismaha baarlamaanka iyadoo kadibna uu bilowday dagaal iyo israsaasayn dhex martay ciidamada amniga baarlamaanka iyo weliba nimanka weerarka soo qaaday in ku dhow toban qof oo u badan ciidamada amniga ayaa la sheegayaa inay dhinteen sidoo kalena waxaa dhaawacmay tiro aad u badan oo ay ku jiraan laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya cumar maxamuud finish oo ka mid a xildhibaanada dhaawacmay ayaa goordhoweyd v oda u sheegay inuu soo gaaray dhaawac fudud dhaawac fudud tiro aan la xaqiijin oo ka tirsan ciidamada amisom ayaa la sheegayaa in sidoo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan wararka ugu dambeeyey ee haatan muqdisho laga helaya ayaa sheegaya in weli meel u dhow dhismaha baarlamaanka soomaaliya laga maqlayo rasaas haddaba warbixinno iyo waraysiyo kala duwan oo arrintaasi la xidhiidha goordhow ayaad maqli doontaan hogaamiyaha afgembiga thailand ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray ee yinglag shinawatra iyo tobaneeyo qof oo kale lagu hayo goob ammaana waxaana dhici karta in la hayo muddo hal toddobaad ah si loo siiyo sida hadalka loo yiri waqti ay ku fikiraan afhayeenu hadlay militariga ayaa sabtidan kulan saxaafadeed ku sheegay in isbeddelkan loo sameeyey in lagaga nafiso cadaadiska oo lana helo isu tanaasul siyaasadeed oo dhex mara dowladda iyo dadka dhigaya dibadbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda kuwaas oo waddooyinka ka dhigayay mudaharaadyo ballaaran halka ay ku sugan yihiin kuwa la qabqabtay ayaa ilaa iyo haddaan caddayn ku dhowaad muddo laba maalmood ah kadib markii uu militariga thailand ku dhawaaqay afgembigiisa iyadoo kulan saxaafadeedka u dhacayay ayaa waxaa dhinaca kalena socday mudaharaadyo lagaga soo horjeedo afgembiga militari kuwaas oo ka dhacay guud ahaan bangkok inkastoo uu jiray bandow iyo xadayn ku saabsan tirada dadka ee meel isugu iman karta
saraakiisha dalka bakistan ayaa sheegay in ra-iisul wasaare nawaaz shariif uu ka qaybgelayo xafladda caleemasaarka xilka loogu dhaarinayo ra-iisul wasaaraha cusub ee indiya narenda modi oo la qabanayo maalinta isniinta war ka soo baxay xafiiska master shariif maantoo sabti ayaa lagu sheegay in dowladda hindiya ay martiqaad u soo dirtay ra-iisul wasaaraha bakistan si uu uga qaybgalo xafladda caleemasaarka munaasabad noocan oo kale ah oo lagu qabanayo dalka indiya oo ay ka qayb galaan hogaamiyaasha bakistan waa markii ugu horreysay ee abid labadaasi wadan ka suura gasha hafayeenka xisbiga guusha raacday ee dalka indiya ayaa uu ka soo jeedo master modi ayaa warbixintan ku sheegay maanta in booqashadan madaxda bakistan ay indiya ku imanayaan ay tahay mid bilow u noqonaysa calaamad xidhiidh cusub oo labada wadan ay yeeshaan bob francis hogaamiyaha kiniisadda roman katholiga ee diinta kiristanka ah ayaa ku sugan waddanka jordan sabtidan maanta ah taas oo ah lugtiisii ugu horreysay ee socdaal uu muddo saddex maalin ah ku marayo bariga dhexe wadanka jordan ayuu baadari francis kula kulmi doonaa boqor cabdalla kaas oo ka dhici doona garoon weyn oo ku yaala camaan iyo goobo kale oo ku yaala river jordan isagoo marka ugu horreysana dhegaysan doona xaaladda qaxootiga reer syriya ee dhibaataysan maalinta axadda ah ayuu baadariga u socdaali doonaa baytulaxam halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ka hor inta uusan la qadaynin qoysaska falastiiniyiinta ah ee ku jira xerada qaxootiga baadare francis ayaa isniinta waxa uu booqan doonaa masaajidka al aqsa waxaana uu la kulmi doonaa muftiga weyn ee jerusalem maxamed xuseen
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay sidaad warkaba ku maqlayseen rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday xarunta baarlamaanka soomaaliya ee magaalada muqdisho weerarkan oo ku bilowday qarax baabuur oo albaabka lala eegtay ayaa waxaa xigay israsaasayn dhex martay raggii weerarka fuliyey iyo ciidamada amniga ee ilaaliya xarunta baarlamaanka ilaa hadda si rasmiya looma oga khasaaraha dhimashada ama dhaawaca weerarkani balse waxaa la sheegayaa in ku dhow toban qof oo u badan ciidamada amniga ay ku dhinteen weerar sidoo kalena waxaa dhaawacmay laba xildhibaan goordhow waxaa inoo soo socda waraysiaan la yeelanay mid ka mid a xildhibaanadaasi dhaawacmay balse marka hore kusoo dhowaada warbixin uu waryaha v o eda xasan kaafi qoyste uu ka soo diray magaalada muqdisho
kooxo hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday xarunta baarlamanka soomaaliya ee magaalada muqdisho weerarkan oo ka koobnaa ismiidaamin iyo rasaas toos ah ayaa bilowday kow iyo tobankii iyo barkii barqanimo kadib markii afaafka hore ee dhismaha baarlamanka uu ku qarxay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana intaasi weheliyey in rag kale oo hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen dhismaha baarlamanka islamarkaana ay israsaaseeyeen iyaga iyo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ilaalada ka ahaa xarunta baarlamanka kulanka baarlamanka maanta ayaa waxaa ku sugnaa xildhibaano tiradoodu gaarayso ilaa boqol konton iyo afar xildhibaan waxaana xilliga qaraxu dhacayay baarlamanka ka hor hadlayey xildhibaan cabdulqaadir baqdaad oo ah guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka baarlamanka iyadoo jawiguna xilligaasi uu isku bedelay qaabkan intaasi kadib xarunta baarlamanka ayaa waxaa ka bilowday buuq iyo qalqal fara badan waxaana suuro gashay in xildhibaanada baarlamanka laga daadgureeyo albaab dambe oo dhanka madaxtooyada xiga weerarka baarlamanka ayaa soo gaaray ilaa labadii duhurnimo iyo soddon daqiiqo xilligaas oo la maqlayay qaraxyo iyo israsaaseyn ka dhex socota xarunta baarlamanka dhacdadan ayaa waxaa ku geeriyooday qaar ka mid a ciidamadii ilaalada ka ahaa baarlamanka iyadoo sidoo kalena inta la hubo uu ku dhaawacmay xildhibaan cumar maxamed maxamuud cumar finish oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo ka hadlay weerarka lagu soo qaaday baarlamanka ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin weerarka al-shabaab ay ku qaadeen xarunta baarlamanka waxaana fariin adag uu u diray ciidamada dowladda dhagarqabayaashii cadowga ummadda soomaaliyeed cadowga bini aadamka cadowga muslimka ayaa mar labaad dagaal lagu soo qaaday saakirka waxay dagaal ku soo qaadeen meeshii ay xildhibaanada qaranka waajibkooda ku gudanayeen si ay dalkan sharci ugu sameeyaan waxaan farayaa ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada boliiska ciidamada nabadsugidda inay hadda dhaqaaqaan hadda dhaqaaqaan si cadowgaas loo baabi'iyo ma aha in la isceliyo waa in la baabi'iyaa cadowgaas waa in la baabi'iyaa meel kastoo soomaaliya waa in laga baabi'iyaa waa dheeraanayaa dagaalkaas meel walbay ku jiraan laakiin waa inaan hadda dhaqaaqnaa maanta waa inaan dhaqaaqnaa in maanta oo xaaladaas ay jirta aan joogo talista xoogga dalka soomaaliyeed oo aan la joogo saraakiishii loo carbiyey loo xil saaray in ay dalkan difaacaan cadowgii waa nala joogaa mar labaad buu na weerara mar saddexaad buu na weerara marar badan buu na weerara waa inaan weerarna annaga maaha inaan sugno ilaa inaan weerarayaan waa inaan weeraraa dhinaca kale xildhibaan cabdinaasir gaarane oo ka mid ah guddiga amniga baarlamanka ayaa v o a u sheegay inay filayeen dhicitaanka weerarkan waxaana uu sheegay inay waraaq horay ugu direen guddoonka baarlamanka
waxaa maanta dhacda waxaan filaynaa weye in badanna wararka baana soo gaaraayeen guddi anigoo ku jiro oo guddiga amniga eemaha gudaha iyo guddiga gaashaandhigka ee baarlamaanka labadaa guddi ee dhaweyso baa arrintaana loo xilsaaray qaraar iyo warqad baan soo qoray khatarta jirta iyo in lagu soo maqan yahay halkan iyo sida loo wax looga qaban lahaa hadde waxaan u gudbinay gudoonkayga baarlamaanka waana filayna inay dhacayso marka laga soo tago weerarkan baarlamanka ee maanta ayaa waxaa jirta inay horay al-shabaab u weerareen goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xarunta madaxtooyada maxkamadda gobolka iyo u n d b xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad uu mahadsan yahay qoyste haddaba xildhibaan cumar maxamuud finish oo maanta ku dhaawacmay weerarkan haatanna ku jira isbeddelka xalana ee garoonka diyaaradaha ayaa khadka taleefonka waxaa goor dhoweyd kula xiriiray cabdicasiis xuseen cismaan ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey dhaawac soo gaaray inta uu leegyahay
wallaahi waa fiicana niyahow waxa i gaaray firiro oo qarxii baabuurka qarxay oo lagu dhistay derbiga albaabka baarlamaanka ayaan ayaan daba socday marka qaraxa marka uu dhacay firiradii qaraxa ayaa baabuurka iyo ayaa askartii la socotay iyo anigaba wax lasoo gaarsiiyey marka waxaad kaaga dhoweyd meesha qaraxu ka dhacay oo baabuurkaagaad ku jirtay sidaasaan u gartay baabuurka annaga wuuna soo paasay albaabkaan jidiri lahayn baarlamaanka oo nooga hormaray beryaroo xanib ahoo oo oo oo oo qodxa leh ayuu dul maray kadibna albaabka derbigiisa ku dhuftay adiguna baabuurkaad daba socoteen anna baabuur kalaan saarna oo baabuurka daba socda marka qaraxii dhacay firirkiisii baa baabuurkaagii soo gaadhay ayaa baabuurkayga soo gaaray baabuurkayga laftiisa korow u kacay marka hal wiila askartii ila socotaa nooga dhintay mar marka laakiin intayna kale dhaawacaan noqonay dhaawaceennana waa fududa adigu dhaawacaagu siday wax kuu gaadheen jirka siday wax kaaga gaadheen aniga gacanta midigta iyo jilibka bidixda ayaa dhaawacyo ka qabaa aan aan sidaa u weynay marka firiraa ku jira wejigana waxaan weyneyna ee gaaray dhaawac halisa maaha waaban socdaa lacagaygaan ku imid haddana isbitaalkaan ka baxaya oo mataqaanaa lugaygaan ku socdaa marka waa lagu daweeyey isbitaalku dhakhaatiirta caafimaadku waxay kuu sheegeen inaad fiicantood dib u noqon kartid ha ha ha marka adigu tetanus iyo waxaan saartay pain injection marka inta kalena waa caadi waa waxay kartaa yidhahda saasaan ku baxay maxaad ka xasuusataa marka adigu weerarku siduu dhacay dareenkaagu siduu ahaa iyo bal xasuustaada in yar ii sheeg wixii dhacay
niyow anigu hadda waxaan xaqiijintaa baabuur noocan noonaha la yidhaha ah oo cad oo hal wiil uu wato ayaa qaraxa sameeyey intaan aniga arkayey kadib xabado badan ayaa dhacay waxaa la ii sheegay marka asgar kale inay daba socotay asgarka kale aniga ma arkin markii qaraxa uu sameeyey baabuurku si emergency oo degdeg aan uga degnay baabuurka meel markaa dhagax tuur meesha dhagax tuur oo taalada dhagax tuur degaan degeeda meel oo nabadsugu daayay xarun u ah ayaan galnay halkaasaan aan gabaad ka dhiganay in muddaa xabaduhu waa socdeen marka ma sheegi karno inay niman kale oo xasilayo qoryo wata inay galeen meeshii war umahayan laakiin kaliya waxaan xaqiijin karaa baabuurka qadaxa sameeyey okay khasaaraha marka intaad og tahay adigoo dhaawaca mooyaane yaad kalood noo xaqiijin kartaa waxaan xaqiijin karaa marka laga reebo meeshii la socday hal xildhibaan oo asagana firir inuu ku dhacay iyo xabad ku dhacda ma arkaan laakiin dhinacan oo oo oo qaracda xabad uga dhacday oo sicid dheere la yidhaha oo asagana xildhibaanada ku jira marka ma adigu kula meel socday aan ku gabana labadeen ma- ma adigu kula socday xildhibaankaasi
maya asiguna malaha baabuur kalou saarnaa marka markii xabadihii isku darmeen oo qaraxuna dhacay ayaan meeshaan gabaad ka dhigto asaguna soo ordaayo soo galay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cumar maxamuud finish oo khadka taleefonka iigu waramayey isagoo markaasi ku jiray cisbitaalka xalana ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaanuu ka mid ahaa laba xildhibaan oo maanta ku dhaawacmay een, weerarka lagu qaaday dhismaha baarlamaanka soomaaliya dhinaca kalena weerarkan ayaa yimid iyadoo ay baarlamaanka maanta fadhiyeen ilaa boqol iyo konton xildhibaan kuwaasoo la sheegaya inay ka doodayeen mid ka mid a xeer hoosaadyada baarlamaanka soomaaliya haddaba sidoo kale waxaan isla weerarkaasi ka waraystay xildhibaan cabdisamed macalin oo horeyna u ahaa wasiirka amniga oo isagu ka mid ahaa xildhibaanadii maanta goobjoog ka ahaa kulanka baarlamaanka iyo weliba wakhtigii uu weerar ku dhacayay waxaanan weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen baarlamaanku wuxuu lahaa shir buu lahaa meetingkiisiibaa furmayey baarlamaanka waxaa gudoominaysa gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawud maxaa la yidhahdaa markii u dambeysay wuxuu amar ku bixiyey markii la akriyey qur-aanka la akriyey ajendiina la ansixiyey wuxuu amar ku bixiyey in xildhibaanada soo xaroodaan maadaama ay sharci tahay mar kasta oo la codeynayo in la tiriyo xildhibaanada markaas fadhiya oo la rabo in kooranka uu gaaro number codka geli kara oo ugu yaraan boqol soddon iyo sagaal ah markii uu amray intii karsiga socday yaa waxaa dhacay qarax aad u xoog badan oo gilgilay baarlamaanka o dhan gilgilay qof walbana shoog bay ku noqotay inuu qarax dhacayna waa la dareemay laakiin wax faniin ah oo gudaha baarlamaanka soo galay ma jirnin wax ka badan boorkii derbiyada iyo wixii gariidkooda ka badan kabacdina waxaa bilaabatay xabad aada u fara badan oo aada dareemaysa in la isdaafsanayo taasaa marka waxay keentay in xildhibaanadii ay isku dayaan cid walbaaba sidii ay uga bixi karto baarlamaanka inay uga baxaan arrinta ugu masiibka badan waxay ahayd dhinaca gadaalo baarlamaanka ma ka jirin dhibaatadii meesha ay suurtagalka noqotayna weeye inay xildhibaanada ka wada baxaan kadibna ayagoo markasta la tashanayay ciidamada amniga oo boliiska iyo nabadsuuda joogtay meesha oo ay u tilmaamayeen hadda meeshii amni oo ay mari karaan laakiin culayska ugu badan iyo xabadda ugu badan wuxuu ka socday dhinaca masaajidka isbahaysiga xaggiisa iyo welida dhinacaas oo laga soo galo ayay xabaduhu xoog uga socdeen waa tahay marka waxaa la ii sheegayaa in qaraxu markuu dhacay ay rag hubaysan la sheegayo inay albaabka soo galeen marka maxaad nooga xaqiijin kartaa ma gudaha baarlamaanka u soo galeen si run ahaantii ah baarlamaanka gudihiisa wax soo galeen ma jirin ilaahay maadiis bay ahayd waana hadday soo geli lahaayeen dhibaato badan baa intaan ka badan baa dhici lahayd balse way jiraan in ciidamo hub isdaafsanaya xabado rataas fara badan isdaafsanayay oo wakti badan soconayay ilaa iyo wakti dhow soo gaaray ay jireen ma la xaqiijin karo sababtoo ah isla markiiba meeshii waxay noqotay meel furan ah oo dagaal ka socday noqotay lama xaqiijin karo balse maxaa la yidhaahdaa waxa markii aan ugu nimid hadda saacaddan aan kula hadlayo oon imid isbitaalka xalane ee ee armison waxaan ugu nimid askar aada u fara badan oo soomaali iyo isugu jirta iyo armison oo dhaawacantay oo dhaawac oo dhaawac ah ayaan ugu nimid balse xabaduhu intooda badan waxay u badnaayeen culaysku dhinaca masaajidka isbahaysiga iyo inta waardiyaha albaabka laga soo gelayo baarlamaanka inta udhexaysa ugu badnaayeen halkaasaana maxaa la yidhaahdaa kulley saacadii dambe uu xabaduhu ka dhacayeen mana caddayn karo inta ay dhammaayeen ciidankaas laakiin waxaa xaqiiqo ah inay sidii stylka lagu yaqaano isticmaalayeen qaraxaas kabacdina ciidamo ay daba socdeen tirada markaa ma la ogyahay xildhibaanada maanta kulanka fadhiyey iyo weliba muxuu ahaa jandihii markaasi aada damacsanaydeen inaad ka doodaan ama ka doodeyseenba waxaa socday barnaamij muddo dhan soo socday oo ku saabsan bangiga dhexe oo door badan laga soo galay maanta codayntii la ahayd codka in la qaaday ahayd kooramku markii sii horeeto wuxuu ku furmaa baarlamaanka boqol soddon iyo sagaal in ka badan baa fadhisay markii uu baarlamaanka furmayey aayadaha qur-aanka la akriyey sharciga marka jira oo xeerosaadka ku yaallaa wuxuu yahay mar kasta oo codka la qaadayo inaan la tixgelinin kooramka intuu ku furmay markaas xildhibaanada fadhisa la siiya sababtoo waxaa dhici karta in xildhibaano badan baxaan oo ay maxaa la yidhaahdaa markay kooramka socdaan kabacdi ay baxaan marka in la tiriyo tirsigiibaa socday markaas oo waxaa la tirinayay inta xildhibaan oo fadhisaa inay gaari karaan boqol iyo soddon iyo sagaalkii loogu talagalay inay odaynayaan nin kaleeto ayadoon tirsigii dhammaanin ayaana qaraxu dhacay kabacdina waxa weye sidii looga bixi lahaa meesha lagooda baxa waa tahay khasaaraha markaa adigu maxaad noo xaqiijin kartaa khasaaraha weerarkani u geystay ee dhimasho iyo dhaawacba leh siaad ogsoon tahayba waxa weye markii uu qaraxu wuxu dhaceen qofka meeshii uu dhaqaaqi karo u dhaqaaqay maxaa la yidhaahdaa waxaan ku xaqiijin karaa gudaha dhexdiisa inaan wax qaraxu soo gelinin oon baarlamaanka jambarka gudihiisa aan wax qaraxu soo galay waxba ku dhaawacmin laakiin maadaama xildhibaanadu qaarsna ay markaas soo gelgelayeen qaar banaanka joogeen waa dhici kartaa ilaa hadda anigu ma arakinin wax ka badan cumar finish oo maxaa la yidhaha meesha soo gaareen xildhibaan cumar finish asagana waxa weye dhaawaciisa runtii dhaawac aada u fudud weye inkasta oo qaraxa markasta baan la fududaysan karinin haddana dhaawac aada u fudud baa ka muuqda oo gacan iyo lug iyo waxyar ka gaarsiisan yihiin waana maxaa la yidhahda wuxuu kaloo ii sheegay inuu jiro xildhibaan kaleeto oo maxaa la yidhahda asagana ay isku meel ku wada dhuunteen markii qaraxu dhacay oo dhaawac yar ku yaalay ilaa iyo hadda qof kaleeto oo dhaawaca oo xildhibaan ah weli anigu ma arkinin waa dhici kartaa inay jiraan laakiin ilaa hadda ma arkinin balse waxaan ogahay inay jiraan isbitaalkan amison iyo isbitaalka daarashifa in aada loo geeyey askar aada u fara badan oo maxaa la yidhaahdaa ciidankii meesha waardiinayay oo u badnaa biliidka u badnaa waa tahay marka warar waxaa sheegaya in cabdalla boos uu ka mid yahay xildhibaano dhaawacmay wararkaas waxaad kala socotid ama aada noo xaqiijin kartaa ma jirtaa maya absolutely waxaan aan ka ogahay lama arko warar badan un waa la sheegaya laakiin wax xaqiiqa ah oon ka ka ogahay lama arko dhaawaciisana ma arkinin maxaa la yidhaha wax ii xaqiijiyana ma arko dadka dhintay askar baa u badan baa tiri ciidamada amisonna meesha way ka dhowaayeen maxaad nooga xaqiijin kartaa dhimasho iyo dhaawacba ciidamada amison wixii kasoo gaaray runaantii ma arkinin dhimashada ciidanka amison maan arkin laakiin waxaan arkay ilaa iyo sideed askari oo ciidanka amison ka tirsan oo dhaawacyadoodu ay isu jiraan dhaawacyo fudud ilaa iyo labaa waxaan ka arkayay dhaawacyadoodu maxaa la yidhahda waa cusub markii amison amestiina u sheegay inay u badan yihiin dhaawacyadooda dhaawacyo fudud u badan yihiin sidoo kaleetana waxa weeye askar baa jirta soomaaliyeed oo ku dhimatay oo maxaa la yidhahda booliiska soomaaliyeed ka tirsanaa oo ayaga ku waardiinay meesha kamid ahaa ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa afar shan meelahaas waa gaarayn inta aan arkay dhimashadooda arkay balse inay kadhawaantana waa dhici kartaa dhaawacoodana waxa weye number aan hadda ma ma jira koobiyey laakiin isbitaalaadka magaalada ku yaala yaa loo kala qaadqaaday oo la kalaiyey iminka waktigan aad ila hadlayso maxaa lagaaga sheegay dhismihii baarlamaanka xaaladdu ku sugan yahay warar waxaa jira kala duwan oo sheegaya weli in rasaasi ay ka dhacayso dhismihii iyo meel ku dhowba maxaa adiga lagu sheego ood noo xaqiijin kartaa runtii anigu dee ma teginin meesha ciidamaha aada u safan dagaal badan wax badana waa ka socdeen balse waxaa laga sheegayay inay ilaa iyo hadda waxun ay ka dambeeyeen oo maxaa la yidhaahdaa sheegayay in jiray nin ka haray oo asaga ureyni ban iyo wax soo rijigeeni jiray laakiin run laanta wax xaqiiqaha anigu indhahigaan kusoo arkay ma ahan
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdisamed macalin oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo khadka taleefanka magaalada muqdisho iigu warameeyey kana mid ahaa xildhibaanadii maanta ku sugnaa xarunta baarlamaanka markii maanta la weeraray wararka ugu dambeeyeyna haatan waxaan khadka taleefonka goordhoweyd kula xiriiray korneel qaasim axmed rooble oo ka tirsan saraakiisha ciidamada amniga wuxuuna hadda i xaqiijiyey in ciidamada amniga soomaaliya ay howlgalkii soo afjareen goordhowna ay warbixin rasmiya ka soo saari doonaan wixii dhacay iyo khasaaraha guud ee weerarka maanta u geystay wixii soo kordhana dabcan idaacadeena soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa welina laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatan kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyadii heesaha caasho cuud iyo ibraahim daandure waa kuwan
hagaag waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caasho ayaa garabkeyga midig fadhida haye sida qaalibkaaba laakiin inta badan ibraahim horta dhinaca midigaan fadhiistaa ma ku talagala mise iska noqotaa
waaba waxaan la yaabanahay aad waa mar walbaan fiiriye barnaamijkaasi dhinac midig unbaan fadhiya adaa dhinacayga bidix fadhiya midigtaada iska joog waa tahay warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto waxa ay galabta ka timid asxaab fara badan waxaa horta loogu tahniideynayaa mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad waaw waa laisa soo galay dulcad oo reerkeena doo taqaana soo ma ka soco haye iyo waa la yidhi sawsan maxamed cabdalla siciid oo meherkoodu ka dhacay baa layidhi magaala madaxda dalka canada ee ottawa maalintii sabtiga ay ahayd bishan ay ku beegnayd afar iyo labaatanka bishan may waaba sabtidan waaba maantaba waa tahay waxaa hambalyada diraya aabbaha gabadha baa layidhi maxamed cabdalla siciid hooyada gabadha aamino shariif abuukar walaalkay baa layidhi maxamuud maxamed cabdalla sidoo kale waxaa hambalyo taa lamida diraya baa layidhi shariif xasan shariif axmed shariif xasan shariif cumar shariif xasan waxaa kaloo halkan hambalyadaasi tu lamid ka diraya baa warqada aad baa loo soo naashnaashay oo loo soo kala googooyey oo loo soo qaabeeyey aabe injineer maxamed maxamuud cilmi dulcad ayaa kamid dadka tahniyada diraya hadduu dhegeysanayna ibraahim wasalaan gaar baan dulcad hawada u marinaya iyo sidoo kale hooyo khayrto shariif calawi oo loo yaqaano ciil tira iyo ikraan dulcad waa ikraam dulcad amiiro dulcad amal dulcad idman dulcad iyo sidoo kale hanad dulcad waa dhammaan ilmo injineer maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo sidoo kale eed sahro iyo cabdiraxmaan cilmi salaad iyo dhammaan reer cilmi salaada nuurre awdiine waxay dhammaantood leeyihiin guri barwaaqo iyo mustaqbal wanaagsan ku gaara aqalgalkiina waa mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo sawsan maxamed cabdalla siciid waxaan idin rajaynaynaa aqalgal soo degdega oo waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cusmaan xaaji ibraahim ugaaska loo yaqaano iyo cusmaan xuseen cali master okey iyo maxamed daahir cabdulle waxay yidhaahdeen master faradar iyo xuseen cali shurow xuseen washington iyo cabdishakuur cabdalla cali buracawaale iyo waxay yidhahdeen maxamed abukar cumar soomaal iyo faaduma xasan nuur fay iyo shamso cali nuur shamis iyo luul maxamed nuur nafto uroon iyo ayaan abuukar maxamed qalanjo iyo ifraax saciid axmed degan iyo sacdiya aadan maxamed sacdiyo simad dhammaan waxa ay joogaan muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan doctoresa aamine maxamed nuur aamine sahra ku magacdheer iyo cabdulaahi xuseen xasan oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho gaar ahaana degmada wadajir waxayna leeyihiin arooskooda allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo ubad qeyr qaban oo eeba kala siiya aamiin aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadanna waxaa la yidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo heesaha ee laanta afka soomaaliga ee v o e da daadihiyaashaasi waxay yidhaahdeen waa caashacuud iyo ibraahim xasan daandure baa layidhi waan mid lamida baanu hawada idiin soo marnay inaatiinin waa idinkaga doonnay bacda salaam baa la yidhi waxaan halkan ka diraya tahaniyad dhalasho dhammaan dadka kale ah وحلبان عبد القادر فارح بوطان حلبان عبد الحكيم معلن الظاهري عبد الله قران شعل باليري وافيين كمدحتوية بوتلا باليري حلبان حسن حانق محمود يا محمد عبد السلام حسن ولو يقان محمد عده يا جامع محمد ورسمة وجامع جبا يا خالد عبد الله يوسف ولو يقان خالد ويررو يا سيدو كلا فيصل عبد النور حير وفيصل هند يا ديق عبدي بينا لبا ليري ولو يقان ديق سري iyo sidoo kale yaxye cabdiwale xirsi cabdulle oo loo yaqaano kaahil iyo axmed cabdulqaadir maxamed oo loo yaqaano garmaqaate iyo sidoo kale cali warsame faarax oo loo yaqaano ali iyo sidoo kale baa ligu dambeyntii maxamuud daahir xasan waxaa tahay dhammaan asxaabtaasi aan soo akhriyo dhan ibraahinow waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan mudane baa layidhi muuse cabdiwale muuse oo loo yaqaano muuse baari maasha allah iyo sidoo kale marwo baa layidhi caasho burhaan cabdul oy gabadhi ugu dhalatay baa la yidhi marka waxaa loo qoray eber afar eber shan marka bisha abriil shanteedii miya mise waa bisha may afarteed ibraahino siday ahaataba waa sanadkan labada kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin weliba saacaddii baa lasoo raaciyey koob iyo tobankii iyo labaatankii barqanimo baa layidhi magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi leylo muuse cabdiweli muuse oo ku magac dheer baa layidhi lagu naanayso leyla khayr waxaan leenahay bay idhahdeen noqotii dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda anfacda aamiin aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha waxaan ku bilaabaynaa caashaqu wadaad ma leh walaalowna kuma haro waanna ma yeelo cashoy waa la yaab haddii wadaadka uu qur-aanka uu ku saaro oo la yidhaahdo qur-aankii baa la saaray oo marada lagugu dabo inaad qabowdaa bay ahayd ayuu maradu kusoo dhexgelaya waayo qur-aanka haddii lagu saaro Gustow waa kusoo waa dhexgelaya inaad qabowdo ood degto marka waxaa la yidhi Aye, walaalowna malo haddaad tiraa walaalow ani adiga waa isku wareernay aan meel fadhiisanno iska keydaa wuxuu ku leeyahay guriga kuma deynin waa garta muxuu rabaa markaas waan waan aan wada galnoon isla hadalno maxaa iga rabtaa dadka wuxuu ku leeyahay adiga arki doono
waxaan kale helnaan leenahay miya
aad iyo aad waa waxaan kala waa hadalnaa.
micinad ilaahay baanu ka magagalnay laba waa fanaanada aamin cabdullah baan u malaynayaa heestani kusoo dhawaada
werigeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga waayayo waa nin iyo waagii weligeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayn hora looga waayo waa nin iyo waagii aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awadka aan isaragne waxbahay dabiibina awadka aan webibayla sara tegay wadbadiina ka aanbaday sida weel daloo shamay biyo looga wabiya waanadu idhaaftaa culimada wanaagsani webibayla sara tegay wadadiina ka anbaday sida weeldanoo shamay biyo looga wabiya waanadu idhaaftaa culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku ima dhigo ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku ima dhigo caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awadka aan isa ragne waxbahay dabiibina awadka aan isa ragne shacabkaygu yurura waabayday maqan waranka halbowlaha waageerka halistiyo wadnahayga kala jaray intiyaana waalay codkii macaanaa ee fanaanada aamine cabdulaahi iyo heestii caashiqu wadaad marintaas haddaan kaga gudubno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe sheekh xasan sheekh maxamed iyo hooyo aamine macalin maxamed iyo adeer axmed sheekh maxamed iyo waxay yidhaahdeen adeer mukhtaar sheekh maxamed iyo aadan guure afrax iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo maxamed rashiid xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen nimco guure afrax saygeeda iyo waxay yidhaahdeen carruurtooda iyo nadiifo sheekh xasan maxamed seygeeda iyo carruurtooda iyo faadumo muuse seygeeda iyo carruurtooda iyo eeda maryan maxamed iyo carruurteeda iyo eeda nuurto macalin nuur iyo carruurteeda iyo eeda maryan sheekh maxamed iyo carruurteeda iyo eedo khadiijo sheekh maxamed iyo carruurteeda iyo raxmo nuur seygeeda iyo carruurtooda dhammaan reer sheekh xasan sheekh maxamed waxa ay ku nool yihiin dalka dibaddiisa waxaana ay jecel yihiin in ay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan liibaan sheekh xasan sheekh maxamed iyo waxay yidhahdeen najax daahir maxamed oo dhowaanta ku aqalgalay maraykanka waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebbe uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin warqadanna waxay ka timid caaqil cabdulqaadir maxamuud maalin ilka case iyo xaaskiisa doctor xirsi cabdirax waa doctor xirsi cabdikariim maciyow iyo xaaskiisa xaaji maxamed axmed warsame oo loo yaqaano xayridaac iyo xaaskiisa iyo maxamed cali miracawka iyo xaaskiisa cabdilaahi warsame oo loo yaqaano looja iyo xaaskiisa siciid maxamed camalow iyo xaaskiisa shariif nuur cabdulle kabad iyo xaaskiisa cabdilaahi sheekh axmed saadiq iyo xaaskiisa mustafa maxamed muuse iyo xaaskiisa cabdilqaadir xirsi rooble oo loo yaqaano sasanta iyo sasanta waa horta lixdan bay sooma afka talyaaniga waagaad ku hadli jirta sasanta marka la dhaho waa lixdan sasanta lixdan satantana
satantana waa toddobaatan waaw ibraahim weli afka caashir tala talaaniga xoogaa waa ya af- afka talaaniga weli waa ku hadashaa waa ibraahim taataabanaysa adiga waa laftaada.
tahay cabdulqaadir xirsi roble sasanta iyo xaaskiisa baa layidhi injineer axmed cusmaan cali iyo xaaskiisa iyo eedo calaawi maxamed xaashi qararac diid baa layidhi way ku magac dheer tahay iyo cabdirashiid xirsi rooble iyo xaaskiisa iyo cabdulqaadir kulane gure iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan kulane oo loo yaqaano tukurey iyo xaaskiisa iyo yuusuf sheekh axmed saadiq iyo xaaskiisa waxaa kaloo warqadani ku jira afar qof ugu dambeysa bal aan ku daro waa cabdilaahi yuusuf muuse iyo xaaskiisa iyo duniye guuleed iyo carruurteeda hinda geelle iyo odageeda iyo sidoo kale cibaade maxamed cabdi iyo odageeda dhammaantood waa dhammaan qaraabadan baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo sawsan maxamed cabdalla siciid waa tahniyadan goordhowda akhriye mar kalena way soo noqotay sabtidan maanta ah ayuu meherkoodu ka dhacay magaalada ottawa ee wadanka canada waxay leeyihiin meherkiina allaha ka dhigo midkii idin horseeda aqalgal waara
waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed boos akabe iyo muuse axmed cali iyo cabdiraxmaan maxamuud bare huruse iyo axmed faarax nuur iyo waxay yidhaahdeen sakriya cabdulcasiis ismaaciil iyo khaalid sheekh mubaarak sheekh xuseen iyo cabdulqaadir cabdifataax maxamed iyo mustafe cabdifataax maxamed iyo cawil faarax xasan iyo xuseen cabdulaahi cabdi sahal iyo igraan cabdixakiin xaaji maxamed iyo ugu dambaysta waxay yidhahdeen xayaad xuseen xasan waxayna hambalyo u dirayaan sheekh axmed maxamed samatar iyo cawo jaamac oo wiil ugu dhashay xarunta gobolka cayn buuhoodle waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaa leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya heestaan dhammaanteen ku nasan ibraahim inta ubadka u dhashay inta ismeersatay inta aqalgashay inta isku socotaba hees dhammaantood ka dhexaysa ibraahim hees dadka oo dhan ka dhexaysaa hees jil walba ka dhexaysa dadkao dhanna ka dhexaysa haye waa tahay anaa waxaan soo qabanaya heestaan kudhageedu yahay qalbi luula iyo fanaanka la fuule
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyada iyo qumanii ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadira oge taala qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan hibicaa waqiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan hibicaa waqiraya Waxaa nolosha qaaya, dadku qiime ku leeyahay, isqadarinta guurkiyo, qorma ina yagleelaan. Waxaa nolosha qaaya, dadku qiime ku leeyahay, isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleelaan dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helayey qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan dhibicaa waqiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad haye ibraahim heestani dadka o dhan ma ka dhexaysaa mise dad gaar qalbi luula hadda waa heesihii hadda heesihii hore iyo dadkii hore iyo see waa caash adiga hadda shuraakada mar walbaa leeyahay hees hore iyo hees dambe mid dad ka dhexaysa ibraahim oo dadkay ka dhexaysaa heestan waxaan u f- malaynayaa oon filayaa in dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysanaya inay si weyn uga wada heleen inta badan waa tahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo yuusuf aadan maxamed qaalib yuusuf sharwac ardo qaalib yuusuf iyo zahro qaalib yuusuf iyo odageeda xasan cali qaasim xaliimo cabdiqaadir soofe iyo odageeda iyo dhammaanba ilmo qaalib yuusuf sharwac oo kala jooga yurub iyo maraykanka waxayna jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba iyo heestanba ah ay u diraan asad xasan sheekh maxamed iyo leyla maxamed qaalib yuusuf oo ku aqalgalay magaalada muqdisho laba iyo labaatankii bishan waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebbe uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay waa tahay ibraahim bal midaan aan haya aan soo qabto warqad aad loo soo tashiil waxaa igu soo dhacday waagaan qur-aanka looxa ku dhigan jiray markaad rabto inaad aayad deeqsiiso oo qur-aanka aad sii dhammaynayso waa la- Waa tashiilay.
waa tashiilaysaa si aysan laba sadar ama uusan kugu soo harin warqad sidii oo kale loo soo tashiilay waa halkan taalla waa tahay waxaa ugu horeysa hooye xamdi cabdi aadan waxaa ku magac dheer tahay xamdi dhigane abe cabdiweli muuse shire waxaa uu ku magac dheer yahay dhamuuke iyo leylo cabdiweli muuse maxamed cabdiweli muuse maxamuud cabdiweli muuse kaltuun cabdiweli muuse iyo kowthar cabdiweli muuse waxaa kaloo ku jira mukhtaar cabdiweli muuse mustafa cabdiweli muuse kaamil cabdiweli muuse waa dhammaan ilmo cabdiweli muuse waxaa kaloo ku jirta kubro baa ku jirta kifaaxna way ku jirtaa iyo sidoo kale muscab cabdiweli muuse waxaa sidoo kale ku jirta oo lagama soo tegin ayayadii xataa ayayada haba salaad kooshin iyo caruurteeda iyo hooyo farxiyo cabdi dhigane iyo caruurteeda hooyo deeqo cabdi baanday iyo caruurteeda fadxi cali faadumo cali maryan cali iyo sidoo kale maa'ido cali iyo sidoo kale kaamil cabdi baanday iyo hooyo zaynab siciid diiriye iyo caruurteeda ayay xaawo aadan xasan iyo caruurteeda iyo fartuun maxamuud muuse waxay ku magac dheer tahay fartuun gamure iyo sidoo kale caruurteeda iyo sidoo kale maxamed nayl awoowe cabdi aadan xasan cabdi dhigane iyo dhammaan ilmo cabdi dhigane oo kala jooga baa layidhi gaalkacyo garow eyl galaadi labile baa la yidhi iyo sidoo kale nairobi kambala suudaan iyo meelo kaloo badan alla maxaa la kala baadayey waxay dhammaan asxaabtaasi intaasoo meel aan soo sheegay kala joogto tahaniyad dhalasho u dirayaan muuse cabdiweli muuse iyo caasho burhaan cadde oy gabadh ugu dhalatay magaalada gaalkacyo waxaa gabadhaasi loo bixiyay bay yidhaahdeen leyla muuse cabdiweli leyla khayr noqo bay leeyihiin tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aniguna aamin ayaan raacinaya waa tahay dhambaalkanna waxa uu ku bilowda marka hore dhammaan shaqaalaha voice of america salaan naga guddooma qaybta salaamaha iyo hambalyadan waa salaameyna caashucud iyo daandure waanu idinka qaadnay dhammaantiin waxaan kala nahabay yidhaahdeen cabdiraxmaan daahir oo jooga hargeysa iyo waxay yidhaahdeen laangare oo isna cafwaan ku magac dheer oo jooga hargeysa iyo cabdulaahi qaaje iyo waxay yidhaahdeen ciid maxamed salaad oo jooga galdugob iyo faarax ismaaciil dhiin iyo dhammaanba dhakhaatiirta cusbitaalka maroodi jeex waxaana aan jecelnaha bay yidhahdeen inaan halkan ka salaano hambalyana aan uga diro axmed naasir xasan faarax diiriye iyo xaaskiisa xaliimo axmed sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo nolol raaxo badan iyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay aamiin warqadan ibraahimna waxay naga soo gaartay aaba sheekh cali xirsi hooyo faadumo shariif abaayo saynab sheekh cali iyo seegeeda iyo caruurteeda abaayo kowsar baa la yidhi sheekh cali seegeeda maxamed ismaaciil maxamed iyo caruurtooda ruqiyo sheekh cali iyo seegeeda ismaaciil sheekh dayib axmed sheekh cali nuuradiin sheekh cali cabdilaahi sheekh cali iyo sidoo kale baa la yidhi cabdiraxmaan sheekh cali waxaa kaloo warqadda ku jira khadar shariif axmed iyo asxaar khaalid sheekh baa la yidhi iyo ugu dambayntii kifaax haashim xasan dhammaan dadkaasi iyo qaar kaloo badan baa la yidhi oo asxaabta iyo ehelka ka mid a waxay halkan tahaniyad aroos oo qiimo badan uga dirayaan baa la yidhi lamaanaha iscalafaday ee maxamed sheekh cali oo ku magac dheer maxamed shukri iyo sidoo kale fardowsa suldaan ibraahim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho shan iyo tobankii bishan may ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qaba uu eebbe kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanana oo loogu duceeyey aamiin aamiin waa lagu daray anna aamiin kalaan ku daraya caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo zahre cabdi afrax iyo aabe cali maxamed sabriye iyo ayeeyo aamino xidig siyaad iyo habaryar taliso aadan sabriye iyo nimco cabdi afrax iyo hidaayo cabdi afrax iyo cambaro maxamed afrax iyo nadiifo xasan afrax iyo dhammaan waxay yidhaahdeen reer cabdi afrax iyo reer maxamed sabriye waxayna hambalyo u dirayaan cabdiwaasic iyo waxa ay yidhaahdeen xaawo axmed hilowle xaawo kiin oo dhowaantan meherkooda uu ka dhacay magaalada london ee dalka britain waxaana ay leeyihiin meherkiina waxaana eebe idinkaga baraynaa inuu idin horseedo guur raaxo badan warqadanna haddaan soo qabto warqad aad u gaaban waxaanay ka timid aad uma gaabna laakiin waa tiradan ugu jeclahay inay ka koobnaadaan waraaqahan akhrinayo ama u soo dhowaadaan waxaa ugu horeeya maxamed axmed colaad dadkaan leeyahay bal tiri maxamed waa maxamuud axmed colaad iyo hooyo xaybo ismaaciil bowdoole baa la yidhi iyo siyaad cabdulqaadir jaamac iyo haaruun ismaaciil bowdoole iyo cabdi cali xarbi iyo cabdilaahi dubbad sharmo arke iyo cabdilaahi cali xarbi iyo sidoo kale cumar cali xarbi iyo xasan cali xarbi iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo qoyska reer bowdoole oo dhan baa la yidhi iyo dhammaan reer deer oo dhan dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan sacdiye cali xarbi jaamaac iyo cabdilaahi xasan maxamed oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan aan ku jirnay may ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka maalintii khamiista baa layidhi waa lasoo qeexay meesha waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin waxaana leenahay bay yidhaahdeen maxamed amiin oo soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin sidoo kale bay yidhahdeen bahda v o a soomaaliya idinkuna waxay yidhahdeen usoo duceeya wiilkaasi ducada waa xaggiina marka way soo duceeyeen teena inaan ku darnay rabaan ibraahim ba lagu dara allah ka dhig wiilkaasi kii soo barbaara oo waalidkii anfaca caasha ma dhinac heesaha lasoo gaaro durbaba heesta kale dhegeystayaashana aad usoo qabanaytano heesta kale bal gacantaada midig waanu baahane hayga Alla, waa leesaya goyn, maanta.
walaal. waa hees Yaa.
cajiiba waa hees cajiiba markaad guurtaan anago oo allah caasha waa hees bay ku bannaanta fanaanaad hajistaan u malaynaa Hees sida bay- aad indhaha iskugu qabanaysa ayaanba la yaabay ibraano hee, fanaan ma ahaan jirin mana u socdo inaan noqdo laakiin heesaha qaar markaad dhegaysato waxaad muddaa in inay siliinka kula ku- kugula socoto siday kuugu siqaayaan waa heesta gacantaada midig fanaanada codka baxsan sahra axmed jaamac
gacantaada midig waan u baahanahay intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray daahir maxamed jimcaale iyo yaasiin raage iyo khadiijo maxamed cusmaan iyo cabdi axmed cabdi oo ku magac dheer cabdi dheere iyo cabdifataax maxamed yuusuf iyo zahre maxamed cusmaan iyo cabdiraxmaan maxamed yuusuf dhammaanna waxay hambalyo jecel yihiin in ugu diraan xaawakiin axmed hilowle iyo waxay yidhahdeen cabdiwaasic cali maxamed oo meherkood uu ka dhacay london waxaana ay leeyihiin meherkiina guur raaxo badan ayaan eebeda kaga baraynaa aniguna aamin ayaan raacinayaa warqadanna waxaa layidhi waxaa hambalyo dhalasho halkan ka diraya dadka kale ah hee waa hooyo faadume aadan jaamac hooyo sacdiya nuur xirsi aabe jamaal jaamac muuse iyo hooyo ceebla aadan nuur iyo sidoo kale baa layidhi reer maxamuud ciise oo kale ah baa layidhi ayaan maxamuud ciise waa dhammaan ilmo maxamuud ciise waa amaal baa ku jirta maxamed aa ku jira axmed caayisha ciise farxiya iyo maryama cabdulaahi iyo maa'ida iyo muna waa dhammaantood ilmo maxamuud ciise iyo dhammaan reer cabdulaahi nuur oo kale ah baa la yidhi cabdulqaadir iyo sidoo kale faadumo iyo sacdiyo iyo cali iyo hibo iyo fardows waa dhammaantood ilmo cabdulaahi nuur waxaanay kala joogaan baa layidhi soomaaliya ameerika suudaan iyo england waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan aabe maxamed khaliif warsame iyo hooyo khatra maxamuud ciise oo wiil ugu dhashay magaalada ah baa layidhi magaaladan ibraahino waa magaalaan hore iisoo marin oo wiil ugu dhashay baa layidhi wadanka waa dalka new zealand wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamuud waxaana leenahay bay idhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin aamin caasho warqadda gacanteeda ugu dambaysa waxay naga soo gaartay aabe axmed xaashi siyaad iyo hooyo xalwe axmed siyaad iyo hooyo muraayo aadan shire iyo maxamed axmed xaashi iyo shaafici axmed xaashi firdows axmed xaashi iyo xaliimo axmed xaashi iyo aanise axmed xaashi iyo adeer axmed cali cumar iyo adeer maxamed xuseen siyaad iyo adeer cabdisalaam xuseen siyaad iyo cabdinaasir axmed faarax iyo cabdiweli cali salaad iyo xuseen axmed xaashi cabdikariin maxamuud maxamed iyo maxamed cumar ceynte iyo waxay yidhaahdeen khaliifo cabdulaahi cilmi iyo amaal axmed cali iyo ayaan xaashi maxamed iyo ayaan cabdi axmed iyo cali cilmi yuusuf iyo cali maxamuud wehliye iyo leyle maxamuud wehliye iyo sacdiye maxamuud wehliye iyo deeqe maxamuud wehliye iyo yasmiin bootaan xaashi iyo cawil bootaan xaashi iyo naciime maxamed sheekh iyo aaniso maxamed cibaar caasha waa ugu eeganaysaa maad biyihii la soo gaartid
ibraahimo biyihii ma dhawey qayb makaa qabtaa taasaan karaayo waxa ayna jecel yihiin in ay halkan adaa ku watay sida ciyaartii qor isku dhiibka halkaasaan soo gaarsiiya kasii qabo markaan dhameeyo maad leedahay waxba kaa qabtaa waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantood hambali u diraan aamino yuusuf cali iyo cabdiraxmaan axmed xaashi oo arooskoodu dhowaan uu qabsoomay waxaana ay leeyihiin ducada xaggiina le waayo caashoy bal duceey intaan biyo kasii raadsanayo ibraahino biyahanaan kuusoo waday bal ducadan raaci waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano iyo nolol aayatiin wacanle duca waad u dhammaysa allahu aqbalo warqadan dhinacay ugu dambaysana ibraahim oo waxay ka timid daadihiyaasha barnaamijka xiisaha leh caashacuudi ibraahim daandure waan idin salaana baa layidhi waa xali ibraahim xasan garabey daandure waaw annagoo kale ah baa layidhi maxamed yuusuf cali iyo maxamed macalin xasan jaamac iyo xidig yuusuf cali iyo cabdikariin yuusuf cali iyo shariif yuusuf cali iyo axmed shariif cali warsame daahir cali cilmi iyo faarax ciise cali iyo dhammaan baa layidhi ardaydii hore ee fasalka form tree alma'muun waxaan tahaniyad dhalasho oo kal iyo laaba u diraynaa baa layidhi aabe axmed xasan cabdi iyo hooyo faadumo cabdilaahi cilmi oo wiil ugu dhashay degmada baa layidhi guriceel ee gobolka galgaduud wiilkaasina waxaa loogu magacdaray baa layidhi cabdilaahi axmed xasan waxaa layidhi caashucudi daandurey ducada waa xaggiina gaar ahaan baa layidhi macalin daandurey wiilka u duceeyo waa u ducaynaynaa waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkii anfaco ah oo lagu liibaano
guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan mar kale toddobaadka dambe barnaamijkan ku kulmi doonno waa anigoo ah caashi ibraahim iyo ibraahim xasan daandurey oo idinle nabadgeliyo haatana cabdicasiis oo stuudiyaha la fadhiya bal aan weydiiyo waxyaabihii kusoo kordhay wararka caalamka gaar ahaan qaraxii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka ee muqdisho waa tahay cashe waad mahadsanta idaacaddu waaba gebagabo oo sidaa dhegeystayaashu maqlayanba maanta baarlamaanka soomaaliya xaruntiisa weerar ayaa lagu qaaday rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa weeraray ilaa haatan waxaa la sheegayaa in in ku dhow toban qof ay dhinteen oo isugu jira ciidamada iyo nimankii weerarka geystay sidoo kale saddex xildhibaan ayaa la xaqiijiyey inay dhaawacmeen oo saddexdaasi mid ka mida waa kii idaacaddan ku waraysannay wixii kale ka soo kordha dabcan idaacaddeenna kale ayaan ku soo gudbin doonnaa guud ahaan idaacaddii galabnimona waa naga intaa waxaa noo ballan ah caawa inta ka horraysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.